بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته الكرام ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى وعدرسجana caawa uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo sideed iyo afartanaad waxaanu ku joogaa aayadda boqol toddobaatan iyo shan ee suurat nnisaa allah waxau ihi subxaanah laa yuxibu allahu ljahra bisuuءi min alqowli ilaa man dulm wa kana allahu samiica caliima hadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay xurmatu ljahri bisuu'i waasiru bihi kadalik ila fi xaalati shakwa wa idhaari dulmi laa gayr waxaa la tilmaamay xumaha in lagu dhawaaqo in la siraysto hoos loo dhigaana waa la mide inay xaaraan tahay ruuxii la dulmiyey ee madluumka ahaa ee ka cabanayay waxa ku dhacay mooyaane oo waxa kaa looga soo reebay dee ruuxa madluumka ee la dulmiyey dulmiga ciddii u geysatay inuu sheego oo uu yidhaahdo ninkaasi wuu i dhacay ama waxaasuu igu sameeyey oo uu ka cawdo waa loo banneeyey marka taa waxa looga soo reebay waa madluum madluumkuna xaq buu u leeyahay inuu cawdo oo ninkaasi wuxuu ku sameeyey ama daalimku uu sheego waa loo baneeyey laa yuxibu allahu ljahra bisuu'i min alqowli ilaa man dulim waxaa kaloo aayaadka ku sugan bacdu acmaali alkaafiriina wa ciqaabuhum nimanka gaalada ah camaladooda xunxun wax ka mida iyo ciqaabka ay ku mudanayaan in aladiina yakfuruuna biاllahi warusulihi wayuriiduuna an yufariquu bayna allahi warusulih wayaquuluuna nu'minu bibacdi wanakfuru bibacdi wayuriiduuna an yatakiduu bayna dalika sabiila ulaa'ika hum lkaafiruuna xaqa waactadnaa lilkaafiriina cadaaba muhiina waxaa alla halkaa ku tilmaamay subxaanah kuwa gaalada ah ee allah iyo rusushiisaba ka gaaloobaya ee doonaya inay iimaanka ku kala geeyaan ilaahay iyo rusushuu soo diray iyagoo raba badhna inay rumeeyaan badhna ay beeniyaan kuwaasi waa gaalo dhaba oo gaalnimadooda shaki iyo medmadow aanu ku jirin halkay u hoyanayaan ee hantida u ihina waa cadaab dulleeya kadib rabbi waxa uu tilmaamay kuwa mu'miniinta ah iyo thawaabkooda thawaabu lmu'miniina almuhtadiin oo alla waxau ihi waladiina aamanuu biاllahi warusulih walam yufariquu bayna axadi minhum ulaa'ika sawfa yu'tiihim ujuurahum wa kana allahu gafuura raxiima allah waxau ihi kuwa rumeeye allah iyo rusushiisa ee aan iimaanka ku kala geynee kulligood wada rumeeyey kuwa ilaahay abaalkooda waa siin doonaa ilaahayna waxa uu ahaaday mid dembi dhaafis badan oo addoommadiisa u naxariista waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay subxaanah axwaalu bani israa'iila maca ambiyaa'ihim wa naqduhum mawaasiiqahum waalciqaabu almutaratibu calaa dalik nimankii reer bani israa'iil ee madaxa adkaa ee canaadkiiyo cariigsiga badnaa dhaqan xumada iyo edabdarrada ay rususha kula dhaqmayeen iyo ballanta ay burinayeen iyo cuquubada ka dhalatay arrinkaa ay ku dhaqmayeen oo allah waxau ihi subxaanah yas'aluka ahlu lkitaabi an tunazila calayhim kitaaba min asamaa yas'aluka ahlu lkitaabi an tunazila calayhim kitaaba min asamaa faqad sa'aluu muusa akbara min dalik faqaaluu arina allaha jahratan faakhadathm asaaciqatu bidulmihim allah waxau ihi subxaanah waxaa nebi moxamedow ay ku weydiinayaan kuwa ahlu kitaabka ah waa nimankii yahuudeed inaad kitaab samada kaga soo dejiso ayay ku su-aalanayaan waxaa nebi moxamed lagu yidhi hadday adiga ku weydiiyeen kitaab inaad u soo dejiso waxaa wax ka weyn bay muuse weydiiyeen oo ah ilaahay si toosa noo tus dabadeed cadaabkii ama qayladii ayaa qabatay oo arrintaa waa lagu ciqaabay ilaahay waxa uu tilmaamay ballamaha iyo siday ahaayeen xaalkoodu warafacnaa fowqahum utuura bimiihaaqihim waqulnaa lahum idkhuluu lbaaba sujada waqulnaa lahum laa tacduu fi sabti waakhadnaa minhum miihaaqan galiidaa allah waxau ihi waxaanu korkooda yeelay buurtii atuur buur ayaa dhakada loo soo saaray waxaa buurta madaxooga ama dhakadooda loo soo saaray oo loogu soo dhoweeyey reer banu israa'iil waa si ballanta looga qaado oo markay ballantii ku madaxadaygeen ayaa balse ay u cabsoodaan oo u yidhaahdaan waanu aqballay ayaa madaxooga buurta la soo saaray markaasay yidhaahdeen aqbalnay dabadeedna haddana dib bay uga noqdeen oo waa niman ballanburin iyo noqnoqod badan ilaahay waxa uu tilmaamay in waxa weeye lagu yidhi albaabka ka gala qaryadii baytulmaqdis idinkoo weliba isdullaynaya oo madaxa foorarinaya oo isdhuldhigaya gala aayaddii kale fii suurati albaqara waxaa laga dalbay waquuluu xita waxaad tidhaahdaan waxaanu doonaynaa oonu dalbanaynaa dembi dhaaf fabadela aladiina dalamuu qowla gayra aladii qiila lahum way beddeleen odhaahdii lagu yidhi idinkoo isdullaynayo madaxa foorarinaya gala waxa weeyaan iyagoo baryaha ku siqaya ayay galeen oo sujuuddii la amray cagsigeeda waa canaad dembi dhaaf dalbadadiina waquuluu xita xabbatun fii shacra ama xinta ayay yidhaahdeen xabadheeda marka yacni ficilkiina waa beddeleen oo udkhulu lbaaba sujadan baa la yidhi dakhaluu wahum yasxafuuna calaa astaahihim qowlkiina waa beddeleenoo waquuluu xita baa la yidhi xabbatun fii shacra bay yidhaahdeen marka waa niman canaadkiiyo madaxadayga meel sare ka gaadhay waxaa kaloo lagu yidhi laa tacduu fi sabti maalinta sabtida xurmeeyo ha ku xadgudbina oo ha ugaadhsanina kalluunka way khiyaameeyeenoo waa kuwii intay sabtida ay soo dabeen oo godad u qodeen axaddana kala baxay ilaahay waxa uu tilmaamay ballanburintooda in lagu nacdalay nimankaas fabima naqdihim miihaaqahum wa kufrihim biaayaati illahi wa qatlihim alanbiyaaa bigayri xaqin wa qowlihim quluubuna gulfun ballanburinta ay samaynayeen aayaadkay ka gaaloobayeen iyo ambiyaday xaqdarrada ku laynayeen nebi kastoo la dilaa waa xaqdarro laakiin waa libayaani alwaaqic oo xaqdarro yacni inuu yahay wax xaqdarro oo baatila unbaa lasii bayaaminayaa marka waxyaabaha ay sameeyeen iyo been abuuradkay maryama ku been abuurteen ee ay zino u nisbeeyeen iyadoo ka nasahan waxaa iyo odhaahday yidhaahdeen ciisa bnu maryam waanu dillay wa qowlihim innaa qatalna almasiixa ciisa bna maryam waxyaabahaasoo dhan ayaa lagu nacdalay oo naxariista lagaga dheereeyey ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay in waxa weeyaan ciisena aanay dilin siday ku andacoonayaan ee ilaahay xaggiisa u kor yeelay bal rafacahu allaahu ilayh waxa uu rabbi tilmaamay cuquubooyinkii ku dhacay wax ka mid ah nimankaa yahuudda oo dulmigay sameeyeen dartii ayaa waxaa looga xarimay wax markii hore xalaal u ahaa fbظulmi min aladiina haaduu xaramna calayhim طayibaati uxilat lahm wbisadihim can sabiili اllahi kaiira ilaahay waxa uu tilmaamay dulmigii ay sameeyeen yahuudi darteed ayaa alla waxau ihi waxaanu uga xarimnay waxyaaba wanaagsan oo markii hore loo xalaaleeyey dadka ay diinta u diidayaan in badan oo ka mid ah darteed baa looga xarimay wax markii hore xalaal u ahaa ribada ay qaadanayeen ee ku dhaqmayeen iyadoo loo diiday xoolaha dadka ee ay xaqdarrada ku cunayeen waxaasoo dhammi wuxuu u sababay in laga xarimo tayibaatin uxillat lahum tayibaadka laga xarimay ee halkan suuratu nnisaa lagu ishaaray ilaahay waxa uu ku bayaamiyey suuratu lancaam oo inoogu iman doontaa biidni illaah wacala aladiina haaduu xaramna kula dii dufurin wa min albaqri walganami xaramna calayhim shuxuumahumaa إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون الله وحول سبحانه كوي يهودوبي وحانو كحرمني وح عدل دمانتي وحلقوا مثالي قيل إيا قريضة ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما lo-da iyo adhigana waxaanu ka xaaraantinimaynay xaydhooda ama baruurtooda wixii dhabarku u qaado ama xiidmaha iyo midhcirka ku dheehan ee soo raaca ama laf ku dheehmo oo laf soo raaca mooyaane oo baruurta meelaha soo raacaysa midhcirada iyo dhabarka iyo lafta waxa weeyaan iyadu way masmuux bay u ahayd oo xaaraan kama ahayn laakiin xaydha ama baruurta soocee saafiga ah waa laga xarimay adhiga iyo lo-daba baruurtoodiiyo xaydhooda ilaahay waxa uu yihi arrintaa waxaanu ugu jazaynay oo ugu abaal marinay waa dulmigay sameeyeen darteed run baananu sheeganaa oo waxaanu xukumnay waa xaq ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu aayaadka ku tilmaamoo kale axwaalu lmu'miniina min bani israa'iil wa hawaabuhum haddii reer banu israa'iil in badan oo ka mid ihi ay xaqa ka baydheen kuwoodii hanuunsanaa ee xaqa ku hagaagay iyaga yacni abaalka iyo thawaabka ay leeyihiin laakin alraasikhuuna fi lcilmi minhum walmu'minuuna yu'minuuna bima unzila ilayka wama unzila min qablik walmuqiimiina asalaata walmuutuuna azakaata walmu'minuuna billahi walyawmi alaakhir ulaa'ika sanuutiihim ajran cadiimaa ilaahay waxa uu yidhi iyadoo ahlu kitaabkii reer banu israa'iil sidaa u badnaayeen ha yeeshee kuwooda cilmiga ku raasukhay ee ku xididaystay waa sidii cabdillaahi ibnu salaam iyo asxaabtiisii eh iyo kuwa kale muuminiinta ah dee waxay rumaynayaan waxa lagugu soo dejiyey nebi moxamedow iyo wixii hortaa la soo dejiyeyba marka waxaa la tilmaamayaa ahlu kitaabka in badan haddii la canaantoo la ceebeeyey dee kuwo wanaagsan bay leeyihiin oo kulligood ma wada xuma laysuu sawaa'a min ahli lkitaabi ummatun qaa'ima waxaa kaloo aayaadkan ku sugan waxdat lwaxyi lilaahi lijamiici اrusul liwaxdati masdarih wa huwa allahu subxaanah wakasratu alrusuli walxikmatu min irsaalihim midnimada waxyiga ilaahiga ah ee rusushoo dhan uu waxyooday waayo waxa waxyigu u midaysan yahay mastarka iyo halka uu ka soo fulayaa midaysan oo waa allah subxaanahu wa tacaala marka maadaama masdarka uu ka soo fulayaa uu mid yahoo allah uu yahay waaxidun laa shariika lah dee waxyiguna waa midaysan yahay oo kulligood towxiidka ayay ku midaysnaayeen iyo rususha farabadnaanta ay fara badan yihiin ayaa aayaadkan alla ku tilmaamay iyo xikmadda iyo ujeeddada rabbi rususha uu u soo diray allah waxa uhi innaa awxaynaa ilayka kamaa awxaynaa ilaa nuuxin waannabiyiina min bacdih wa awxaynaa ilaa ibraahiima wa ismaaciila ilaa aakhiri alaayaat allah waxa uu tilmaamay nebi moxamed inuu u waxyooday siduu nuux oo rususha kii ugu horreeyey ah iyo ambiyadii ka dambaysaba ugu waxyoodoo kale warusula qad qasasnaahum calayka min qabl warusula lam naqsusum calayk halkaana rabbi waxa uu ku tilmaamay farabadnaanta rususha uu soo diray oo alla waxau ihi waxaanu soo diray rusul aanu kaaga qisoonnay nebi moxamed oo hore aanu kaaga qisoonnay horadaa min qablu ibnu kaiir oo kale waxau odhanayaa ay min qabli hadihi alaaya yacni aayaddan madaniga ah horteed ayaanu rusushaa kaaga qisoonnay oo yacni fi suwari almakiya macnaha suwarkii iyo aayaadkii hore ee makiga ahaa ayaa loogaga qisooday rusul fara badan waxaa kaloo min qablu la yidhi ay min qabli hadihi suura almadaniya macnaha suuraddan suuratu nisaa ee madaniga ah horteed ayaanu kaaga qisoonnay rusushaasoo suwarka makiga ah ayaanu hore kuugu sheegnay rusul badan wa rusulan lam naqsusum calayk iyo rusul fara badan oonan kaagaba qisooninba xadiidka ibnu abi xaatim uu soo saaray abi umaamana uu warinayo sheikhulalbanina uu tasiixiyey rasuulku waxau yihi sala allahu calayhi wasalam ina alambiyaaa miatu alfin waarbacatun wacishruuna alfa wاrusulu halaathu miati wa halaaثata cashara ambiyadu alla u waxyooday waa boqol iyo afar iyo labaatan kun oo nebi rusushuu alla ummadaha usoo dirayna waa saddex boqol iyo saddex iyo toban rasuul waa tiro aada u fara badan boqol iyo afar iyo labaatan kun oo nebi iyo saddex boqol iyo saddex iyo toban iyo saddex boqol iyo saddex iyo toban rasuul waa cadad aan yarayn ilaahay waxa uu tilmaamay nebi muuse inuu ku sharfay inuu toos ula hadlay biduuni waasida mubaasharatan wa kallama allahu muusa takliima oo ambiyadoo dhanba dee ilaahay waxyigiisa waa usoo dirayo waxa weeyaan awaamirtiiyo nawaahidaba wuu kula hadlayay laakiin biwaasida dee malaga ayuu usoo dirayay laakiin nebi muuse mubaasharatan wa biduuni waasidatin isagoo codka alle iyo sawdkiisa maqlaya ayaa ilaahay nebi muuse ula hadlay takliiman masderkuna wuxuu akidayaa xaqiiqatu lkalaam majaas iyo wax lamida inaan lagu awilin ee la tilmaamo hadal xaqiiqo ah oo uu maqlayo inuu kula hadlay rabbi nebi muuse calayhi salaam rusula mubashiriina wamundiriina lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatu bacda arusul wa alxikmatu min irsaali rusul maxaa rabbi rususha usoo diray rususha faraha badan ee u bushaaraynaysa mu'miniinta gaaladana cadaab uga digaysa wuxuu rabbi usoo diray si aanay dadku hadhow marka qiyaamada laysugu yimaado aakhiro ilaahay aanay xujo iyo marmarsiye aanay ugu helin oo aanay ugu odhan maa jaaanaa min bashiirin walaa nadiir wax noo bushaareeye iyo wax noo diga midna noomaad soo dirin si aanay u odhan oo cudurdaarba aanay dadku u helin ayaa rabbi rususha u soo diray kutubtana ugu soo dejiyey xujada halkan ilaahay ku caam yeelay ama uu ku idlaaqay wuxuu ku caddeeyey oo ku bayaamiyey aayadda suuratu taaha waa xujada ay heli lahaayeen haddaan rabbi rasuul u dirin oo alla waxa uu yidhi walow anna ahlaknaahum bicadaabin min qablihi laqaaluu rabbana lowlaa arsalta ilayna rasuula fanatabica aayaatika min qabli an nadilla wanakhzaa waxaa allahu yidhi haddaanu ku halaagi lahayna cadaab intaanaan rasuul u dirin horteed waxay odhan lahaayeen hadhow marka aakhiro laysugu yimaado allahayow miyaad rasuul noo soo dirtid aanu raacno oo aanu rumayno eh markaa si aanay xujadaa ilaahay ugu helin ayaa rabbi uu rususha u soo diray kutubtana uu ugu soo dejiyey waxaa kaloo allah subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay aayaadkan jazaau lkaafiriin abaalka iyo cuquubada gaalada ina aladiina kafaruu wasaduu can sabiili اllahi qad daluu dalaala baciida ina aladiina kafaruu wadalamuu lam yakun illahu liyagfira lahum wala liyahdiyahum طariiqa ila akhiri اlaayaat waxaa kaloo rabbi ku tilmaamay aayaadkan nahyu ahli اlkitaabi can اlguluwi fi اddiin wa fii shaani ciisa calayhi salaam nimankii ahlu kitaabka ahaa gaar ahaan nimankii nasaare ee injiil loo soo dejiyey ayaa ilaahay waxa uu diiday inaanay diintooda ku talax tegin gaar ahaan nebi ciise inaanay ku talax tegin oo xadkiisa aanay dhaafin ilaahayna aanay ku been abuuran yaa ahla alkitaabi laa takluu fii diinikum walaa taquluu cala allahi ila alxaq inama almasiixu ciisa bnu maryama rasuulu llahi wa kalimatuhu alqaaha ilaa maryam wa ruuxun minhu waxaa lagu yidhi kuwii kitaabka la siiyeyow diintiina ha ku talax tegina ilaahayna ha ka odhanina waxaan xaq ahayn ciise bnu maryamna waa rasuul iyo addoon alla uu soo diray in huwa ilaa cabdun ancamna calayhi wajacalnaahu mathala libani israa'iil waa addoon unaanu nicmada nebinimada ugu nicmaynay reer banu israa'iilna uga dhignay mathal ay ku cibro qaataan iyo aayad ay ku waantoobaanoo wax ku qaataan guluwiga loo diiday xadgudubku lababa waa soo gelayaa bayna alifraadi waaltafriid oo inaan xadkiisana la dhaafin lagana gaabin oon lagu gaboodfalin yahuuddu way ku gaboodfaleen ciise iyo hooyadii oo xaqii alla uu siiyey waa u diideen waanay ku xadgudbeen oo waa ku been abuurteen waayo ciise waxay ku tilmaameen waladu zina hooyadii maryamana waxay ku tilmaameen zaaniya waanay ka nasahan yihiin waxay u nisbeeyeen yahuudi waayo aayad iyo mucjizo ayay ahayd dhalashada nebi ciise calayhi salaam nimankii nasaare ee kiristankuna iyaguna waabay ku xadgudbeen oo xadkii addoonnimoba waa dhaafiyeen oo iyagu ifraad hadday yahuudi tafriid ku dhacday nasaarana ifraad bay ku dhaceen oo martabo ilaahnimaa bay gaadhsiiyeen tacaala allahu can dalika culuwan kabiira oo waxay yidhaahdeen ciise waa ilaahay bay qaarkood yidhaahdeen qaarna waa ibnullah qaar waa thaalithu thalaatha saddex ka saddexeeya oo allah iyo ciise iyo hooyadii saddexdaasay aaliha ku tilmaameen markaa yahuud iyo nasaara waxay ciise ugu qaybsameen bayna alifraadi waaltafriid qaar ku xadgudbay oo xadkii addoonnimo intay dhaafiyeen uluuhiye gaadhsiiyey iyo kukuiyo kuwo ku gaboodfalay oo xaqiisiiba ka gaabiyey ilaa ay ku tuhmeen wuxuu beri ka yahay muslimiinta ayaa ilaahay xaqa uu ku hanuuniyo uu waafajiyey oo u rumaysan ciise inuu yahay cabdullaahi wa rasuuluh addoonkii alla uu soo diray inuu yahay ciisa bnu maryam oo waa cabdun falaa yucbad wa rasuulun falaa yukadab waa addoon alleh oo isaga la caabudi maayo isagaaba alla caabudaya waana rasuul rabbi uu soo diray oo la beenin maayo labadabana waa lagu gaaloobayaa kii la galaba oo haddii la beeniyo risaaladiisa waa lagu gaaloobayaa sida ay yahuuddu sameeyeen haddii isaga la caabudo oo ilaahnimo la gaadhsiiyana waa lagu gaaloobayaa sida ay nasaaradu sameeyeen iimaankuna waxa weeye halkuu alla dhigay in lagu daayo oo aan lagu xadgudbin cabdullaahi wa rasuuluh in huwa ilaa cabdun ancamna calayhi wajacalnaahu mathala libani israa'iil wa kelimatuhu alqaaha ilaa maryam waa kelmadiisii maryamo uu ku soo riday ile malakuljibriil baa loo soo diray oo raximkeeda ruuxda ciise ku afuufay marka waa kelmaddii ilaahayna waxaa loo leeyahay kelimatullah liannahu kaana bikun waayo wuxuu ku abuurmo ku ahaaday kun wa inamaa amruhu idaa araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun laakiin waxa isweydiin leh makhluuq kasta iyo wax kastoo alla u abuuraa kun buu ku abuurmaa kuna ahaadaa marka maxaa lagaga gaar yeelayaa ciise kullu shayin yakuunu bikun waxaan kun ku ahaani ma jiro waxaa loogu gaar yeelayaa ashyaada kale waxay ku ahaataa bikun maca alasbaab iyadoo asbaabi la socoto iyo waasida oo ilmaha dhalanaya ee noolaanaya wuxuu ku noolaanayaa ama ku ahaanayaa ama ku dhalanayaa bikun laakiin maca sabab aabbe iyo hooye isku tegay ayuu ka dhalanayaa oo dee bannaan ka soo bixi maayo laakiin ciise bnu maryam kama dhalan aabba iyo hooyo kulmay hooyo keliya oo aabba aanay kulmin ayaa raximkeedii lagu abuuray marka isaga waxaa loo leeyahy wa kelimatuhu isaga kownkiisa iyo kelimadiisa mucjiza la socota oo biduuni sabab iyadoo sababtii aadamuhu ku dhalanayey aan lala iman ayaa ilaahay halkaa ku ahaysiiyey sidaasaa kownka loogu gaar yeelay imaamu axmed ibnu xambalna waxaa laga wariyey inuu yihi ciisa bikun kaana walaysa ciisa kun ciisa wuxuu ku ahaaday kun fayakuun laakiin isagu kun ma aha laakiin kun buu ku ahaaday ciisa bikun kaana walaysa ciisa kun wa ruuxu minhu minta waxaa la yidhaha waa ibtidaau lgaaya maaha tabciidiyo waayo haddii tabciidiyo la yidhaha waa gaalnimo ilan ruuxda ciise badh ilaahay ka mida ma aha tacaala allahu can dalika culuwan kabiira marka mintu tabciidiya weeyaan la odhan maayo laakiin waxaa la odhanayaa mintani waa ibtidaau lgaayo oo wa ruuxu minhu waa ruux arwaaxda alla abuuray ka mida oo minhu min allah alle xaggiisa ka ahaatay ile ilaahay baa abuuray oo ruuxda iyo nafta geliyey oo malagga u soo diray markaa minhu min allah alle xaggiisay ka ahaatay laakiin ka midaha o dhan ilan laysa bacdan min allah tacaala allahu can dalika culuwan kabiira waxay mintani la mid tahay wasahara lakum maa fi samaawaati wamaa fi lardi jamiica minhu mintaasay la mid tahay oo ilaahay markuu tilmaamay cirarkiiyo dhulalka waxa dhex yaalaba aadamaha alla inuu u sakhiray dhammaantood ayaa waxau ihi minhu ay min allah waxaasoo nicmihii xaal ay ka ahaadeen xagga rabbi ila ilaahay baa nicmada dadka u galay oo ku galladaystae marka minhu waa ka mid ma aha la odhan maayo nicmadood dee minhu min allaahi ka mid ah ilan taasi waa kufrie laakiin minhu min allaahi ka ahaate weeye waa xaggay nicmadu ka timid oo waa ibtidaau lgaaya marka wa ruuxun minhuna waa sidaas ilaahay tabaaraka wa tacaala aayaadka u dambeeya waxa uu ku tilmaamay hawaabu lmu'miniin mu'miniintu abaalmarinta ay helayaan faama aladiina aamanuu biاllahi waاctasamuu bihi fasayudkhiluhum fii raxmati minhu wafadlin wayahdiihim ilayhi siraata mustaqiima allah waxau ihi kuwa allaah rumeeyey ee cuskaday waxa uu gelin doonaa raxmad xaggiisa ka ahaatay iyo deeq iyo fadli jidka toosan ayaanu ku hanuunin doonaa waxay culimmadu yidhaahdeen hanuunkaa horreeyey oo naxariista ka horreeyey kadib baa loo naxariistay maxaa loo kala horreysiiyey waa litacjiili ilmasara farxadda ayaa loo soo dedejinayaa dadka mu'miniinta ah laakiin waa taqdiim iyo ta'khiir oo waa kala horreeyaan oo wowduna tartiib ma faa'iidayso naxwada ee waxay uun faa'iidaysaa mutlaquljamci marka hidaayadaa horreysay raxmadduna waa dembayso waa ta lagu helayba yacni raxmaddaba waxaa lagu helay waa hidaayada hore allah waxaa uhi subxaanah laa yuxibu allaahu ilaahay ma jecla aljahra dhawaaqidda bisuu'i xumaanta lagu dhawaaqo min alqowli hadal xaal ay tahay xumaantu wakada alficlu in la sameeyana alla ma jecla xumaanta ilaa man mid mooyaane kaasoo dulima la dulmiyey halkan man lagama soo reebi karo jahriga waayo man waa daato jahriguna waa macnan min almacaani daato iyo macnana lama soo kala reebi karo oo iskuma haboono munaasab iskuma aha laakiin waxaa lasoo qadarayaa macno macnaha hore munaasabka oo jahri ah liistinaai iljahri min aljahri si dhawaaqa dhawaaqa looga soo reebo waxay shabbahdaa aayaddii inagu soo martay laa khayra fii katiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqa oo waxaynu nidhi man lagama soo reebi karo dee najwaha ilan waa daato iyo macno laakiin waa in najwo lasoo qadaro liistinaai najwa min annajwa oo ilaa najwa man waa inakii usoo qadaray tanna waa sidii oo kale oo waa ilaa jahra man liistinaai iljahri min aljahri macnuhuna waxa uu noqonayaa ilaahay ma jecla xumaan in lagu dhawaaqo oo lagu hadlo ka la dulmiyey ee madluumka ah dhawaaqa uu xumaanta lagu sameeyey ku dhawaaqa mooyaane oo cabdiraxmaan naasir asicdi tafsiirkiisa qayimka ah halkaa wuxuu ka odhanayaa marka uu fasirayo aayadda ah ilaa man dulim ay fainahu yajuusu lahu an yadcuu calaa man dalamahu waayo waxa u bannaan inuu habaaro ciddii dulmiday wayashtakii minhu oo uu ka cawdo oo uu idhaa kaasaa waxaa iyo waxaa iyo waxaa igu sameeyey xoola hadduu ka qaato xoolahaygiibuu dhacay wayajhara bisuu'i liman jahara lahu bih xumaan ninkii ugu dhawaaqana inuu intii in lagugu dhawaaqo min gayri an yakdiba calayhi walaa yaziida calaa madlamatihi walaa yatacaddaa bishatmi walaa yatacaddaa bishatmihi gayra daalimih isagoon ku been abuuranayn oo intii loo geystana aan dhaafinayn caydana aan u gudbinayn kii dulmiyey cid aan ahayn oo dadka qaarkood baa qof hadduu wax u geysto reerkii oo dhan caayaya walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa ruuxaa wax kuu geystay uun wixii uu kuu geystay inaad ka cabato oo aada habaarto ama aad waxa weeyaan soo hadal qaaddo wuxuu kugu sameeyey waa laguu banneeyey wuxuu sheekhu yidhi wamaca daalika facafuhu wacadamu muqaabalatihi wlaa kama qaala tacaala faman cafaa waaslaxa faajruhu cala allah iyadoy u bannaan tahay inuu ciddii dulmiday ka cawdo xumaantoodana uu sheego haddana inuu iska saamaxo oo isagu aanu waxa weeyaan la qaabilin inuu wixii uu ku sameeye wax lamida oo uu iska daayo ayaa u khayr badan sida aayadda alla ku tilmaamay ruuxa cafiye wax wanaajiya abaalkiisa alluu ku leeyay jalaaludiin asuyuuطina waxa uu odhanayaa ilaa man dulim bian yukhbira can dulmi daalimihi wayadcuwa calayh inuu ka waramo qofka dulmiye dulmiguu u geystay oo uu habaaro ayaa looga jeedaa ilaa man dulim marka xumaanta inuu ku hadlo loo banneeyey waa wixii lagu sameeyey inuu ka waramo kana cawdo oo qofka daalimkaana uu habaaro inta loo banneeyey waa intaas waxaase uga sii fadli badan inuu farahaba ka qaado oo ilaahay dartii uu ku dhaafo alla waxau uhi laa yuxibu allaahu alla ma jecla aljahra dhawaaqa bisuu'i xumaan lagu dhawaaqo min alqowli hadal xaal ay ka ahaatay xumaantu oo hadal ay tahay ilaa man ilaa jahra man mid dhawaaqii mooyaane oo alla uu raalli ka yahay inuu ku dhawaaqo kaasoo dulima la dulmiyey yacni xumaan in lagu dhawaaqo lagu hadlo ilaahay ma jeclo oo raalli kama aha mana bannaana mid la dulmiyey dhawaaqi mooyaane oo isaga ay u bannaan tahay dee inuu ku dhawaaqo wixii loo geystee ku dhacay wa kaana allah ilaahayna waxa u ahaaday samiicaa kii maqal badan caliiman ee ogaal badan in tubduu haddii aada muujisaan khayran khayr haddii aada muujisaan aw tukhfuuhu ama aada qarisaan aw tacfuu ama aada iska dhaaftaan oo saamaxdaan can suu-in xumaan iyo dulmi laydin geysta aada iska dhaaftaan fa ina allaha alle kaana waxa uu ahaaday cafuwa kii dhaafid badan qadiiran ee awood badan halkan waxaa laga qaataa alcafwu cinda almaqdirati maxmuudun markaad awoodi karta aargoosiga inaad saamaxdo ayaa la ammaanay oo wanaagsan waxbaba se haddaanad itaal hayn dee maxaad dhaafi maba awoodi kartide laakiin adoo awood le inaad saamaxdo taasaa fadli iyo qiimaloo la ammaanay oo halka laga qaatay waxa weeyaan ilaahay isagoo awood badan ayuu haddana saamaxaad badan yahay wuxuu doono isagoo ku yeeli kara marka addoonkiisuna sifadaa markuu ku dhaqmo oo isagoo aar goosan kara addoommada kale u dhaafo waxa weeye ilaahayna waa u dhaafayaa waljazaau min jinsi alcamal waa jazaan wifaaqan alla waxa uhi in aladiina kuwa yakfuruuna ka gaaloobaya billaahi alla iyo wa rusulihi rusushiisa oo yuriiduuna doonaya an yufariquu inay kala geeyaan bayna allaahi alleh iyo wa rusulihi rusushiisa inay kala geeyaan doonaya ay fi liimaani macnaha iimaanka inay ku kala geeyaan oo allana ay rumeeyaan rusushana ay badhbeeniyaan oo jalaaleynku waa ka odhanaya bian yu'minuu bihi duunahum inay alla rumeeyaan rususha si aanay rumayn kuwa sidaa doonayee alla iyo rusushiisa iimaanka ku kala kaxaynaya oo wayaquuluuna waxaa la sharxayaa kayfiyatu tafriiq siday u kala geynayaan oo wayaquuluuna odhanaya nuuminu waxaanu rumaynaynaa bibacdin ay bibacdi rusuli tanwiintu waxay ciwad ka tahay mudaafu ilayhige rusushii badhkood baanu rumaynaynaa odhanayaa oo wanakfur waanu ka gaaloobanaa bibacdin ay bibacdi rusuli rususha badhkeedna waa ka gaaloobaynaa odhanaya oo wayuriiduuna doonaya an yattakhiduu inay ka yeeshaan bayna daalika kaa la soo sheegay dhexdiisa madkuurkaa ay bayna alkufri waaliimaan sida uu suyuudi soo qadarayo yacni gaalnimada iyo iimaanka dhexdooda doonaya inay ka samaystaan sabiilaa wadda ay maraan oo u dhaxaysa gaalnimo iyo rumayn ulaa'ika kuwaasi hum iyagu alkaafiruuna kuwa gaalada ah weeyi xaqan dhab ahaan ay kufran xaqan marka gaalnimo xaqii ma jirte macnaha kafaruu biduuni shakin shaki la-aan bay u gaaloobeen weeyaan oo gaalnimadooda waa la hubaa oo shaki ma saara ulaa'ika kuwaasi sidaa samaynaya hum iyagunba alkaafiruuna kuwa gaalada ah xaqan dhab ahaan ama waxa weeyaan kufran xaqan gaalnimo dhab ayay gaaloobeen oo aan shaki lahayn waactadnaa waxaan u diyaar garaynay lilkaafiriina kuwa gaalada ah cadaaban cadaab baanu u diyaar garaynay cadaabka oo muhiinan wax duleeya waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey billaahi alla iyo warusulihi rusushiisa oo lam yufariquu aan kala kaxaynin bayna axadin ay bayna jamaacatin koox oo minhum iyaga ka mida iimaanka aan ku kala geyn oo bayna dee waxay dhex dhacdaa bayna mutacadidin wax tiroobayo jamaca bayne lakala dhexgeliyaa ee mufrad ma dhex dhacdo marka axadku maadaama uu yahay nakira fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum nakiro nafyi dhacday oo cumuum faa'iideynaysa axadkaa bimacna aljamaaca ama daa'ifo ah marka koox ambiyada ah ma kala geynayaan weeyaan oo badhna ma rumaynayaan badhna ma beeninayaane kulli waa wada rumaynayaan waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey billaahi alla iyo warusulihi rusushiisa oo lam yufariquu aan kala kaxaynin bayna axadin ay bayna jamaacatin koox oo minhum rususha ka mida koox rususha ka mida dhexdooda iimaanka aan ku kala kaxaynin ulaa'ika kuwaasi sawfa yuutiihim ilaahay waa siin doonaa ujuurahum abaalladooda wa kaana allah ilaahayna waxa uu aday kafuuran kii dembi dhaafis badan raxiiman ee addoommadiisa u naxariista yas'aluka waxay ku weydiinayaan nebi moxamedow ahlulkitaabi kitaabka kuwii ehelka u ahaa waa nimankii yahuudeede waxay ku weydiinayaan an tunazila inaad ku soo dejiso calayhim korkooda kitaaban kitaab inaad ku soo dejiso oo min asamaa'i xagga samada inaad kitaab kaga soo dejiso oo kitaab duuduuban oo wada socda ilaan qur-aanku qayb qayb buu u soo degaye sidii towraad iyo injiil kitaab isku duuban mara waaxida xagga sare inaad kaga soo dejisay kaa dalbanayaan alla waxa uu ihi faqad sa'aluu halkan jalaalaynku waxa uu odhanayaa suyuudi waxa uu soo qadarayaa fa in istakbarta daalika arrinkaa haddaad weynaysato nebi moxamedo oo kugu cuslaato hee faqad sa'aluu dhab ahaan waxay weydiiyeen muuse nebi muuse akbara min daalika waxa ay ku weydiiyeen wax ka weyn oo nebi moxamedow kitaab nagu soo deji haddaad la yaabtoy kugu cuslaato wax ka weyn baa jira kuwaanta oo wax ku qaado macnaha dee arrintaasi ha ku dareensiiso waxyaabaha kula kulmaya dee wax ka culusba inay ambiyadii kaa horreysaba ay hore ugu soo dhaceen oo jamalkuna hoosta waxa uu ku odhanayaa faqad sa'aluu waa jawaabu shardin muqadar shardi qadaran ayuu jawaab u yahay oo macnaha hadday kugu cuslaatay hee faqad sa'aluu muusa akbara min dalik faqad sa'aluu allailaha dhabaan waxay weydiiyeen nimanka yahuud muuse nebi muuse akbara wax ka weyn min daalika madkuurkaa la soo sheegay oo kitaab inaad ku soo dejisaa wax ka weyn bay weydiiyeen muuse oo waa maxay waa kan oo faqaaluu waxay yidhaahdeen arina allaha ilaahayna tus jahratan ay ru'yatan jahratan aragti caddaana hortayada waa inuu ka muuqda si caddaana rab ilaahay noo tus oo waxabay yidhahdeen lan nu'mina laka xataa nara laha jahratan kuba rumayn mayno ilaa ilaahay si caddaan aan u aragnoodna tusto faakhadatm dabeed waxaa qabatay assaaciqatu qayladii baa qabatay ama danab ama dab ololayaa samada lagaga soo dejiyey ama qayladii iyo sayxadii darayd baa qabatay oo bidulmihim bisababi dulmihim dulmigay sameeyeen dartii ayaa qayladii ku qabatay huma ittakhaduu dabeed waxay ka yeesheen nimankaa yahuudeed alcijla dibigii ayaa waxay ka yeesheen ay ilaahan mid la caabudo min bacdi maa jaa'athum albayinaat mucjizooyinka cadcadiintay u yimaadeen dabadeed ayaa dibigii ay caabudeen facafawnaa can daalika waxaad u soo qadartaa fataabuu min daalika cibaadadaa dibiga dabeed waa ka toobad keeneen oo facafawnaa dabeed waanu cafinay can daalika arrinkaa oo cibaadatu lcijli ah dibigaa inay caabudeen waa ka cafinay markay ka toobad keeneen waataynaa waxaanu siinay muusa nebi muusena sulطaanan xujo ayaanu siinay xujado mubiinan cad warafacnaa waxaanu kor yeelay fowqahum korkooda atuura buurtii ayaanu korkooda soo saaray oo maxaanu buurta madaxooga u soo saaray bimiihaaqihim bisababi akhdi lmiihaaq ballanta laga qaadayo sababteeda ayaanu buurta madaxa uga soo saaray oo waxau odhanayaa jalaalaynku liyakhaafuu fayaqbaluuhu si ay uga baqaan dabeed u aqbalaan oo u yidhaahdaan ballanta qaadanay waanay yidhaahdeen ficlan laakiin kumay raagina waa ka noqdeen warafacnaa waa kor yeelay fowqahum korkooda atuura buurtii ayaanu korkooda soo saaray maxaanu buurta madaxooga ama korkooda u soo saaray bimiithaaqihim bisababi akhdi miithaaqihim ballantooda laga qaadaya sababteedaanu usoo saaray oo si ay intay buurta uga baqdaan ballanta ay u qaataan waqulnaa waxaananu ku nidhi lahum iyaga udkhuluu gala albaaba albaabka gala yacni waxa weeyaan qaryada baytulmaqdis albaabka ka gala sujadan xaal aad tihiin kuwa ilaahay u khushuucay oo madaxa foorarinaya oo sujuudu sujuuddii wejiga dhulka la dhigaya maaho dee qof wejiga dhulka dhigay len socon kari maaye waa uun idinkoo madaxa foorarinaya oo isdulaynaya albaabka ka gala wa qulnaa waxaananu ku nidhi lahum iyaga laa tacduu ha ku xadgudbina fi sabti sabtida ha ku xadgudbina oo waxba ha ugaadhsanina kalluunka wa akhadnaa waxaananu ka qaadnay minhum iyaga mihaaqan ballan baanu ka qaadnay ballanka oo haliida adag alla waxau idhi fa bimaa naqdihim burinta ay ay fa bisababi maad waasile iyo tawkiide fa bimaa naqdihim ay fa bisababi naqdihim burintay burinayeen sababteeda mihaaqahum ballantooda ay burinayeen iyo wa kufrihim gaalowgooda sababtiisa biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ay ka gaaloobayeen iyo wa qatlihim leyntooda sababteeda alambiyaa ambiyada ay leynayeen oo bikayri xaqin xaq darra ay ku leynayeen iyo wa qowlihim odhaahday yidhaahdeen sababteeda quluubunaa qalbiyadayadu gulfun waa mid daboolan ay yidhaahdeen intaasoo dhanba sababteeda hee ayaa lacannaahum aanu ku nacdallay oo jaara majruurka fa bimaa naqdihim mutacallaqiisa lacannaahum inaynu usoo qadarro waxa aynu ka faa'iidaysanay ilan qur-aanku waa isfasirayaaye aayadda suuratu lmaa-ida inoogu iman doonta alla waxa uu ku yidhi fa bimaa naqdihim miihaaqahum lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiya markaa kol haddii jaara majruurkan mutacallaqiisa halkaa lagu sheegay halkanna kaa usoo qadar marka intaasoo dhan markaad carabka soo marisa sababtooda lacannaahum waa inu ku tacalluqo haddaad soo hormarisana waad heshaa oo aad tidhaahdo falacannaahum waxaanu ku nacdallay nimanka bimaa naqdihim bisababi naqdihim burintay burinayeen sababteeda miihaaqahum ballamadooda ay burinayeen iyo wa kufrihim gaalnimadooda sababteeda biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ay ka gaaloobayeen iyo wa qatlihim dilkooda dartii alambiyaa ambiyada ay dilayeen bikayri xaq xaqdarre ay ku dilayeen iyo wa qowlihim odhaahday yidhaahdeen sababteeda quluubunaa qalbiyadayadu gulfun waa mid daboolan oo waxba ma fahmayno garan mayno odhaahday sidaa yidhaahdeen intaasoo dhan ba waa lagu nacdalay bal kaba kaalay taasoo qalbi daboolani ma jire eh oo waxa weeyaan dee xisiyan qalbiga dadkuba ay leeyihiin uunba ay leeyihiine laakiin tabaca allaahu cillada ama ciqaabku waa kan tabaca allaahu ilaahay baa daboolay calayhaa qalbiyadaa korkooda oo bikufrihim gaalnimadooda ayuu ku daboolay oo falaa yu'minuuna rumayn maayaan ilaa qaliilan ay ilaa qaliilan minhum in yaroo ka mida mooyaane wax kale ka rumayn maayaan ka cabdillaahi bnu salaam wa asxaabih sidaasuu qadarayaa suyuudigu waxaa kaloo bannaan in la yidhaahdo falaa yu'minuuna rumayn maayaan ilaa qaliilan ay ilaa iimaanan qaliilan iimaan yar mooye wax kale rumayn maayaan oo waa iimaan yaroon waxba u tarayn oo wujuuduhu wa cadamuhu cala sawaa oo waa marka aynu marro qowlka odhanaya alqilatu waa bimacna alcadam oo ay laa yu'minuuna aslan unbay ka dhigan tahay maba rumaynayaan oo waa gaalo malcuuniina alla waxau ihi wa bikufrihim wa bisababi kufrihim gaalnimadooda sababteedaa lagu nacdalay lacanaahum tii uun ku xidh iyo wa qowlihim odhahday yidhaahdeen sababteedaa lagu nacdalay calaa maryama maryama ay ka yidhaahdeen buhtaanan been abuurad been abuuradkoo cadiiman weyn oo maxay maryamo ka yidhaahdeen dee way zinaysatay bay yidhaahdeen waana ka ka nasahan tahay zino iyo xumaanba oo maryama rag ismay gaadhin laa binikaaxin walaa bisifaax guur iyo gaabsi midna waxa weeyaan laguma gaadhin iyo wa qowlihim odhaahday yidhaahdeen sababteedaa lagu nacdalay inaa anagu qatalnaa waanu dilay almasiixa masiix baanu dilay ciisaa ciise ahaa ama ka bedelo inaa anagu qatalnaa waxaanu dilay ay yidhaahdeen almasiixa masiix baanu dilay ciisa baanu dilay ibna maryama ina maryama ahaa rasuul allah rasuulkii ilaahay ayaanu dilay marka laga bedelo ibna maryama oo siday u odhanayaan rasuul allaahi mabay rumaysnayne waa calaa xaddi zacmikum macnaha idinku sidaad ku andacoonaysaan kaad rasuulka u haysateen baanu dilay baa macnuhu noqonayaa ilan rasuulnimadiisa hadday rumaysan yihiin dilkiisaba ma dooneene oo wa qaaluu yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru innaka lamajnuun hadalkii gaalada quraysh ay nebiga ku yidhaahdeen oo kale weeyaan iyagoon rumaysnayn rasuulka iyo qur-aanka toona alla waxau ihi wamaa qataluuhu may dilin ciise wamaa salabuuhu manay deldalin walaakin ha yeeshee shubbiha waxa loogu ekaysiiyey ayilmaqtuulu waxaa la soo qadarayaa ka wax loo ekaysiiyey waa kay dileen waa kii ay dileen ee ay markii hore ciise usoo direen cidda loo ekaysiiye mushabahu bihiguna waa ciise oo ninkay soo direenay yidhaahdeen bal hadda soo eege iyaga ka mid ahaa ayaa markuu ku soo noqday waxa korkiisa lagu tuuro loo ekaysiiyey ciise shabahiisii oo kale markaasay yidhahdeen waaba kan ciise aynu doondoonano ay dileen markii dambena waxay isku qabteen waa ciise iyo ciise ma aha ciisena ilaahay baa kor yeelay oo mabay soo gaadhin alla waxau ihi walaakin ha yeeshee shubbiha waxa loogu ekaysiiyey ciise kii ay dileen ee iyaga ka mid ahaa lahumay liajlim iyaga dartood baa loogu ekaysiiyey walaakin ha yeeshee shubbiha waxa loogu ekaysiiyey kii ay dileen baa ciise loogu shabahay lahum iyaga dabeed waa dileen wa ina aladiina kuwa ikhtalafuu isku khilaafay fiihi ay fii shaani ciisa arrinka ciise kuwa isku khilaafay la fii shakin shaki ayay kaga sugan yihiin minhu ay min qatlihi dilka ciise shaki ayay kaga sugan yihiin oo qaarna waxay yidhaahdeen keenni un baynu dillo ciise maynaan dilin qaarna waxay yidhahdeen waa laftiisii alla waxau ihi maa lahum uguma sugna kuwa bihi ay biqatlihi dilkaa ciise ee ay ku andacoonayaan uguma sugnaa min cilmin ay cilmin wax ogaala ila itibaaca danni mala raaciddii mooyaane wax kaloo cilmi go-ana uma hayaan wamaa qataluuhu may dilin ciise yaqiinan ay qatlan yaqiinan dil yaqiina oo dhab ah may dilin ee iyagunbaa ismoodsiiyo nin kalay dileen alla waxau idhi bal kaba kaalay inay dileen ama iskaba dhaaf inay dileen oo may diline rafacahu allaahu ciise ilaahay baa kor yeelayoo ilayhi xaggiisa uu kor yeelay waxay daliil u tahay culuwullaahi calaa khalqih ilaahay addoommadiisa waa ka sarreeyaa markaa xaggiisa ayaa alla u kor yeelay ciise waanu nool yahay oo aakhiru zamaanka ayuu soo degi doonaa isagoo shariicada nebi moxamed dadka ku xukumaaya oo wa innahu la cilmun lisaacati falaa tamtarunna biha ayaa laga qaadanayaa inuu soo degi doono waayo amaarad iyo astaan baa buu yahay saacadda qiyaame dhiciddeedu inay dhowdahay marka uu soo dego alla waxau ihi wa kaana allaah ilaahay waxau ahaaday casiizan mid qaalib oo awood badan xakiiman oo xikmad badan wa in min ahli lkitaabi ahlulkitaabka ka mid maaha axadun qofna axad ka mid maaha kuwii kitaabka la siiyey ilaa hadduu ka mid yahayse layuuminanna walle waa rumayn doono oo waa rumayn doonaa bihi ciise qabla mawtihi ciise intaanu dhiman ka hor marka qowlkaa aynu maray waa qowlka jumhuurtu ay qabaan ee tilmaamaya in loo jeedo yacni ciise marka aakhiru zamaanka uu soo dego ahlulkitaabka wakhtigaa ciddii ka nooli dhammaantood ciise waa rumayn doonaa kaasi waa tafsiir waana ka raajixeen ishkaalka lahayn jumhuurtuna ay qabaan qowlka kale waxa uu yahay in loo celiyo damiirka qabla mowtihi kitaabiga ahlukitaabka ka mid ah oo markaa macnuhu noqdo wa in min ahlilkitaabi axadun ahlukitaabka axad ka mid ma aha ilaa hadduu ka mid yahayse layu'minanna waa rumayn doonaa oo waa rumayn doonaa bihi ciise qabla mowtihi qabla mowti lkitaabiyi kitaabiga ahlu kitaabka ka midii intaanu dhiman horteed waa rumayn doonaa ciise oo muraadku yahay ku kastoo ahlu kitaab ka mid a xaalatlqarqara mar alla marka ay naftu qabato ee uu sii dhimanayo ee xaqiiqadu hortiisa timaado wuxuu rumayn doonaa ciise inuu ahaa cabdullaahi wa rasuuluh laakiin waa towbatulqarqara oo iimaanka xilligaa uu rumeeyaa falaysa binaaficin waxba u tari maayo waayo waa xilli la qabtay oo fursaddii ay ka dhammaatay tafsiirka hore markaasaa ka raajaxsan wain min ahli lkitaabi ahlu kitaabka ka mid maaha axadun axadna ilaa hadduu ka mid yahayse layuuminanna waa rumayn doonaa oo waa rumayn doonaa bihi ciise qabla mowtih ay qabla mowti ciisa ciisa intaanu dhiman horteed waa rumayn doonaa wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamana yakuunu waxa uu ahaanayaa ciise calayhim korkooda shahiidankii ku markhaati kacaya alla waxa uu ihi fabidulmin ay fabisababi dulmin dulmi dartii dulmigaasoo min aladiina kuwii xaggooda ka ahaaday haaduu yahuudoobay ayaa xaramna aan uga xaaraantinimayna calayhim korkooda dayibaatin waxyaaba wan wanaagsan oo uxillad loo xalaaleeyey lahum iyaga iyo wa bisaddihim horjoogsigooda ay ka horjoogsadeen ama u diideen can sabiili illaah ilaahay jidkiisa ay u diideen kasiira in badan oo dadka ka mid a sababkiisa ayaanu kaga xarimnay wax hore loogu xalaaleeyey iyo wa akhdihim qaadashadooda arribaa ribada ay qaateen walxaal qad nuhuu loo diiday canhu ribada taa darteed ayaanu uga xarimnay iyo wa aklihim cunidday cuneen darteed baanu uga xarimnay amwaala annaasi dadka xoolahooda bilbaatili baatil ay ku cuneen halkaa waxaa laga qaadanayaa ana almacaasi tuurisu alxirmaan min khayri dunya waalaakhira macaasidu waxay keensanaysaa qofka in laga qaado oo laga xirmaaniyo o laga qadiyo khayr addunya iyo mid aakhiraba alla waxau uhi laakin iraasikhuuna ha yeeshee kuwa ku sugnaaday ee ku xididaystay filcilmi cilmiga oo minhum ahlulkitaabka ka mid a waa culimmadoodii toosnayd sidii cabdulaahi ibnu salaam oo kale eh iyo waalmu'minuuna kuwa mu'miniinta ahi yuuminuuna waxay rumaynayaan bimaa kii unsila la soo dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey nebi maxamedow iyo wamaa unsila wixii la soo dejiyey min qablika adiga hortaa iyo waalmuqiimiina kuwa oogayay rumaynayaan asalaata salaada oogaya oo aya ah malaa'igta iyo rususha waayo oogista salaada dee hormood bay ku yihiin rususha rabbi iyo malaa'igta kaasi waa tafsiir oo tafsiirkaa marka la maro waalmuqiimiina waxaa lagu cadfayaa maada maxalu jarka taalle bimaa yu'minuuna bimaa unsila yacni kii la soo dejiyey rumaynayaan iyo waalmuqiimiina salaata kuwa salaada oogayana waa rumaynayaan oo dee waxaa loo jaray bimaadaasay ku cadfan tahay kaasi waa qowl qowlka kale ka raajixsan waxa weeyaan ee siibaweyhiina uu ku tegay qurtubina uu rajaxay in lagu nasbiyo waalmuqiimiina ay amdaxu oo waalmuqiimiina wa amdaxu waxaan ammaanayaa almuqiimiina kuwa oogaya asalaata salaada kuwa oogaya ayaan ammaanayaa walmu'tuunana waa jumlo cusub oo la bilaabanayo oo khabarkeedu ulaaikada u dhacayo jumlada dambe oo taa waxay noqonayaa macnuhu waalmu'tuuna kuwa siinaya azakaata zakada ay limustaxiqiiha kuwii mutaystay kuwa zakada siinaya iyo waalmu'minuuna kuwa rumaynaya billaahi alleh iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe ulaa'ika kuwaasina sanuutihim waxaanu siin doonaa ajran abaal abaalka oo cadiima weyn alla waxau idhi innaa awxaynaa innaa anagu awxaynaa waanu ku waxyoonnay ilayka adiga nebi moxamedow kamaa awxaynaa sidaanu ugu waxyoonnay oo kale ilaa nuuxi nebi nuux iyo wannabiyiina nebiyadii min bacdihi ay min bacdi nuuxin nuux ka dambeeyey wa awxaynaa waanu u waxyoonnay ilaa ibraahiima nebi ibraahim iyo wa ismaaciila ismaaciil oo ina ibraahima iyo wa isxaaqa isxaaq oo isaguna ina ibraahiima iyo wa yacquuba yacquub oo ina isxaaq oo ibraahim awow u yahay iyo waalasbaati awlaaddii yacquub ee ambiyada ahayd iyo wa ciisa ciise ayaanu waxyoonnay iyo wa ayuuba ayuub iyo wa yuunusa yuunus iyo wa haaruuna haaruun iyo wa sulaymaana nebi sulaymaan wa aataynaa waxaanu siinay daawuuda daawuudna zabuura kitaabkii zabuuraha ayaanu siinay zaada marka la kor dhabo waa kitaabkii daawuud loo waxyooday haddii la godo zubuur la yidhaana waa bimacna almaktuub waxa la qoray baa macnuhu noqonaya laakiin haddaba waa kitaabkii daawuud oo waa bifatxi zaayi wa rusulan ay wa arsalnaa waxaanu diray baa rabbi uu yidhi rusulaa rusul ayaanu diray rusushoo qad qasasnaahum anu kaaga qisoonnay calayka adiga nebi moxamedow min qablu aayaddan madaniga ah horteed oo aayaadka makiga aanu hore kaaga qisoonnay ama min qablu min qabli haadihi suura suuradda nisaa ee madaniga ah horteed ayaanu kaaga qisoonnay oo suwarka makiga ah ayaanu kuugu sheegnay wa rusulaa wa arsalnaa waxaanu diray rusulan rusul rususha oo qad qasasnaahum dhab ahaantii aanu kaaga qisoonno nu kaaga warannay calayka adiga nebi moxamedow min qablu aayaddan madaniga ah horteed ama min qablu suuraddan madaniga ah horteed oo suwarkii makigaa lagugu sheegay iyo wa rusulaa rusul ayaanu diray rususha oo lam naqsusum aanan kaaga waramin calayka adiga wa kallama allah ilaahayna waa la hadlay muuse nebi muuse takliimaa la hadlid rusulaa ay wa arsalnaa rusulan rusul ayaanu soo diray baa rabbi uu yidhi mubashiriina xaale ay yihiin rusushaasi kuwa mu'miniinta janno ugu bushaaraynaya iyo wa mundiriina xaale ay yihiin rusushaasi gaalada kuwo uga digaya cadaab oo ku cabsi gelinaya maxaanu usoo diray waa xikmaddii irsaalke lianlaa yakuuna si aanu ugu ahaanin linnaasi dadka cala allaahi alla korkiisa xujatun xuja si aanay ugu ahaanin bacda arusuli ay bacda irsaali arusul rususha soo dirista la soo diray dabadeed si aanay cidina ilaahay agtiisa xujo iyo marmarsiya uga helin wa kaana allah ilaahayna waxa uu ahaaday casiiza kii qaalib ee awood adag xakiima ee xikmad badan laakiin illaahu ha yeeshee allah yashhadu waxa uu qirayaa bimaa kii anzala uu soo dejiyey ilayka adiga uu kugu soo dejiyey nebi maxamedow macnaha xaqnimadiisuu ka markhaati kacayaa rabbi laakiin illaahu allah yashhadu wuxuu ka markhaati kacayaa bimaa kii anzala uu kugu soo dejiyey ilayka adiga nebi moxamedow oo xaqnimada qur'aanka allihii soo dejiyaa ka markhaati kacaya anzalahu waxa alla uu ku soo dejiyey waxyiga bicilmi cilmigiisa ayaa uu ku soo dejiyey waalmalaa'ikatu malaa'igtuna yashhaduuna way ka markhaati kacayaan xaqnimada waxyiga lagugu soo dejiyey oo ilaahay waxa uu u markhaati gashadaa malaa'igta dee waa makhluuqaadkiisa kuwa ugu mudan ee muqarabiinta ay ka mid yihiin oo towxiidkiisaba waa u markhaati gashaday oo shahida allahu anahu laa ilaaha ilaa huwa waalmalaa'ikatu wa ululcilmi qaa'iman bilqist laa ilaaha ilaa huwa alcasiizu alxakiim ali cimraan bay inagu soo martay wa kafaa billaah ilaahay baa kuugu filan shahiida mid markhaati kaca mid risaaladaada runnimadeeda ka markhaati kaca rabbaa kuugu filan ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo wasaduu ka horjoogsaday dadka can sabiili illaah ilaahay jidkiisa ka horjoogsaday qad dalluu allayle dhab ahaan bay u lumeen dalaalan lumid lumidoo baciidaa fog ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo wadalamuu dulmiga falay waa dulmigii weynaa ee gaalnimadee lam yakun illaahu lam yakun illaahu liyakfirana waxaa laga fahmayaa annahum istamaruu cala alkufri waadulmi xata algargara ilain ka hor hadday toobad keenaan waa laga aqbali lahaa laakiin waa ku daa'imeen ilaa geeridu soo gaadhay kuwaasi lam yakun illaahu alla ma ahaanin liyakfira kii u dambi dhaafaya lahum iyaga walaa liyahdiyahum kii ku hanooninayana ma ahaanin rabbi ariiqa wadda ay ku hagaagaan oo ay ku hanuunaan ilaa ariiqa jahannama jahannamo waddadeeda mooye waddo kale ku hagaajin maayo khaalidiina xaalaayin kuwa ku waaraya fiiha jahannama dhexdeeda abadaa weligoodba wa kaana waxa uu ahaaday daalika khuluudkaas khaalidiina khuluudka laga fahmo u celi wa kaana waxa uu ahaaday daalika khuluudka ay jahannamo ku waarayaan cala allaahi alla korkiisa yasiiraa kii u fudud yaa ayuha annaasu dadkiiow qad jaakum waxaa idin yimid alrasuulu rasuulkii laamtan laamulkamaal baa la ydhaah oo waa ka aysarka ku odhanaya xagga hoose abubakr jaabir aljazaa'iri raximahullah alkaamilu fii risaalatihi alsaadiqu fii dacwatihi kii ku dhammaystiraa ee risaaladiisu kaamil ay ahayd ee runta ay ahayd dacwadiisana ka run sheegay marka waa kay risaaladiisu dhammayska ahayd aan waxba ka dhinnayn alkaamilu fii risaalati yaa ayuha nnaasu dadkiiow qad jaakum waxaa idin yimid alrasuulu rasuulkii kaamilka ee risaaladiisu dhammaystirantay rasuulkaasaa idin yimidoo bilxaqi xaq buu idinla yimid markaad ku tacalluqiso jaa'akumta ama mutalabisan bilxaq xaaluu yahay mid xaq ku dheehan oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ayaa u idin kala yimid faaaminuu rumeeya khayraa khayran lakum sidaynu xalayba soo sheeganay walow kaanuu walow calaa anfusikum waxaynu nidhi inta badan way soo noqnoqotaa kaano oo maca isamkeeda la xadfo laakiin waxay badan tahay bacda in wallow laakiin iyadoo in iyo low toona aan la sheegin sida halkanna way dhacdaa waa halku khulaasada ibnu aliba ku lahaa wayaxdifuunaha wayubquuna alkhabar wa bacda in wallow kaiiran dashtahar marka waxay badan tahay bacda in wallow sida walow calaa anfusikum tii xalay ee walow kaanat ishahaadatu calaa anfusikum laakiin halkan iyadoo in iyo low toona aan la sheegin waxa waxa weeyaan aada soo qadaraysaa kaana maca isamkeedaoo maxduufo ah oo macnuhu markaa wuxuu noqonayaa waana sida kisaa-ina madhabkiisu uu yahay shawkaanina fatxulqadiirka uu ku rajaxay aqwaal kale waa ku jiraane uguna fudud marka macnuhu waxa uu noqonayaa fa aaminuu rumeeya khayran ay yakuni liimaanu iimaankaasi wuxuu ahaanayaa khayran mid idin khayr badan lakum idinka wain takfuruu haddii aad gaalowdaana fa ina lilaah allah ayuu u sugnaaday maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo walardi dhulalka dhexdooda waxa ku suganba wa kaana allah ilaahayna waxa uu ahaaday caliima kii ogaal badan xakiiman ee xukum iyo xikmadba iska leh yaa ahlalkitaabi kitaabka ehelkiisiiow gaar ahaan waa nimankii nasaare ee injiil loo soo rogaye laa takluu ha ku talax tegina fii diinikum diintiinna ha ku talax tegina oo xadgudub ha samaynina walaa taquuluu hana odhanina cala allaahi alle korkiisa ha ka odhanina ila alxaqa xaq mooye wax kale alla ha ka odhanina inama almasiixu masiixaasi wuxuu ahaaday uun ciisa bnuma ciisa ciisa wuxuu ahaaday inama almasiixu masiix wuxuu ahaaday uun ka bedelo ciisa ciise wuxuu ahaaday uun ibnu maryamana ku bayaamiyo ibnu maryamo maryamo inakeeda ahaa hee rasuulullah rasuulka alluun buu ahaaday marka masiixa masiixu dajaalna dee masiix baa la yidhaha ciisa bnu maryamna masiix laakiin ciisena waxaa la yidhaha waa masiixu lhudaa masiixu dajaalna waxaa la yidhaha masiixu dalaala masiixu dajaal waxaa la yidhaha waa bimacna almamsuux oo labadiisa indhood midna way masaxantao waa siman tahayba midna wuu cawaran yaho way ceebaysan tahay marka waa bimacna almamsuux oo ism mafcuula waa masiixu dajaal masiixu lhudaa oo ciisa bnu maryamana masiix waxaa loo yidhi waa bimacna almaasix oo ismi faacilo ama waa min asiyaaxu liannahu yamsaxu larda dhulkao dhan buu masaxaya oo maraya amaba waa masxigii caadiga ahaayo liannahu yamsaxu alabraha waalabrasa yacni ka indhala-aanta ku dhashay ka barasta leh ka buka ayaa intuu masaxo biidni illaahi ku bogsanaya oo dhaqaaqaya marka masiix waxaa loo yidhi waa bimacna almaasixo waa kii dadka buka masaxayey ama dhulka masaxaye marayey waana masiixu lhudaa kan kalena waa bimacna almamsuuxo waa kii indhihiisa midna la masaxay ee ay malaasnaydba midna ay ceebaysnayd ee u cawaraa taw wax ku arkayaana kaasi waa masiixu dalaala waa masiixu dajaal waa dajaal cawar allah waxaa uhi inama almasiixu waa masiixii hanuunke masiix wuxuu ahaaday uun ka bedelo ciisa ciise wuxuu ahaaday ku bayaami oo ibnu maryama maryamo inakeeda ahaa had iyo jeerna ciise ibnu maryama waxaa loo raaciyaa mucjizadu ku dhashay baa layna dareensiinayaa oo ilaahay wuxuu ka khalqay min ummin bilaa waali hooyo aanay aabba ama laba is arag waa midda kale ee waxaa la dareensiinayaa kuwa ku lugo-ay waa ninkaa la yaqaano ee ina maryame ee maryame ay dhashay oo waa addoon alleh ee maaha ilaahay labadaba waa la dareensiinayaa inama almasiixu wuxuu ahaaday un ciisa ciise wuxuu ahaaday ibnu maryama ina maryamo ahaa rasuulullaahi rasuulku alla soo diray unbuu ahaaday iyo wa kelimatuhu kelmadiisii alqaaha uu kusoo riday ilaa maryama maryama uu kusoo tuuray iyo wa ruuxun ruux unbuu ahaaday naf ka mida nafaha alla khalqay oo minhu min allah alle xaggiisa ka ahaatay oo alla uu abuuray ee fa aaminuu rumeeya billaahi alle iyo wa rusulihi rusushiisa oo walaa taquuluu ha odhanina halaaatun ay aalihatunaa halaaa kuwaanu caabudana ilaahyadeedu waa saddex ha odhanina ciise iyo hooyadii iyo allah tasliidka daaya intahuu ka hadha tasliidka iyo ilaahyadu waa saddex ka hadha khayran lakum yakun ilintihaau khayran lakum oo masderka intihu intahuuda laga fahmay iyo kaana maxduufo masderkaasi isam u noqdo soo qadar waataynu iminka soo maranoo kale marka macnuhu waxa uu noqonayaa intahuu ka hadha tasliidka iyo halaatada yakun ilintihaau ka hadhidaasi waxay idin ahaan doontaa khayran khayr lakum idinka inama allahu allaha xaq lagu caabudaa wuxuu ahaaday uun ilaahun macbuud macbuudka oo waaxidun keliya subxaanah ilaahay nasahnidiisa uu ka nasahan yahay an yakuuna min an yakuuna inuu ahaado lahu alla waladun ilmo halkaa waqfi waajiba isku taag lahu jumlo cusub ka bilaabo oo culimmadu waxay yidhaahdeen waynaka in badan sheegna wuquufta iyo ibtiduhu macno weyne inuu ku xidhan yahay kelimaadka qur-aanka haddii imika la israacin lahaa waxaa ka dhalan lahaa macno faasida waayo qaacidada naxwiga ee carabigu waxay tidhaahdaa idaa waqacat iljumalu aw shibhuhunna bacda almacaarifi ucribad axwaalan wa bacda nakiraati sifaatan jumlooyinka iyo wixii shabahaa waa darafka iyo jaara majruurkeeh hadday macaarif daba dhacaan sida haalibkaa waa laga xaaleeyaa hadday nakiro daba dhacaanna waa lagu sifeeyaa maanta shibu jumlahan waa jaara majruurka lahu yacni waxaa ka horeeya walad oo nakiro ah marka haddii hadalka la israacin lahaa waxaa la moodi lahaa subxaanahu ilaahay waa ka nasahan yahay an yakuuna min an yakuuna inuu ahaado lahu alleh waladun ilma inuu ahaado waladka oo lahu uu sugan yahay maa fi samaawaati wamaa fi lardi ilan sifay noqon lahayde marka waxaa la moodi lahaa in loo diidayo walad sifadan loo cirkiyo dhulka wax ku leh laakiin ku aan ku lahayn dee waxaa laga fahmi lahaa inaan loo diidayn waana qaladoo labaduba waa mustaxiil oo yacni muraadku maba ahaba cid horta ilaahay waxla lii ma jirto oo mulkigu alluu khaalis u yahay oo lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi intaa wayna ka soo maraynaa markaasi macnaha faasidkii aanu meesha uga dhalan hadalka kala goog oo an yakuuna lahu waladun waa waqfi laazim oo hadalku halkaasu ku dhammaaday ilaahay waa ka nasahan yahay ilma inuu yeesho lahu maa fi samaawaati waa jumlo cusub oo bilaabanaysa oo lahu ay lilaah alla ayuunbay u sugnaadeen maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi dhulalka dhexdooda waxa ku sugan wakafaa billaah ilaahay ayaana kuugu filan wakiilaa mid la tala saarto arrinka loo dhiibto lan yastankifa kama santaagin almasiixu masiixi ciise istinkaafka waa kibirka anafada iyo santaagga wata marka lan yastankifa kama santaagin almasiixu masiixoo ciisa bnu maryam ah an yakuuna inuu ahaado cabdan adoon inuu ahaado lilaahi alla uu addoonu noqdo walalmalaa'ikatu malaa'igtuna kamaysan taagin malaa'igtii almuqarabuuna ilaah agtiisa lagu soo dhoweeyey waman axadka yastankif ka santaaga can cibaadati ilahay cibaadadiisa ka santaaga oo wayastakbir iska kibriya siinta waxaa la dhaha siinu talabo wuxuu iska doondoonayaa waxaan kuba jirin oo xaqba aanuu lahayn in fii suduurihim ilaa kibrun maa hum bibaaligiin waxaanay weligood ka gungaadheen baa laabta kaga jiro kibriya iyo cadamo maba gaadhi karaan waa xaqiirin liita oo addoommo ducafo ah laakiin waxaanu ahayn buu qofku iska doondoonayaa makhluuqu hadduu kibir doono waman axadka yastankif ka santaaga can cibaadati cibaadada alleh ilahay cibaadadiisa oo wayastakbir iska weyneeya fasayaxshuruum ilaahay waa soo ururin doonaa ilayhi ay ila allah ilaahay xaggiisa ayuu usoo duubi doonaa oo usoo kulmin doonaa jamiican xaalayhiin dhammaantood dabeed nin walba abaalkiisu marinoo faama aladiina waa kuwan siday u qaybsamayaan bacda alxashri wاnnushuur marka lasoo duubee laysu keeno labadanunbay noqon fariiqun fi اljannati wa fariiqun fi saciir faama aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo camiluu saalixaati camalada wanaagsan sameeyey fayuwafiihim waxa uu oofinayaa rabbi oo u dhammaystirayaa ujuurahum abaaladooda wayaziiduhum waxaan uu kordhinayaa min fadlih ilaahay deeqdiisa ayuu u kordhinayaa wa ama aladiina kuwase istankafuu ka santaagay oo wastakbaruu ka kibray cibaadada rabbi fayucadibuhum ilaahay waa cadaabayaa cadaaban cadaab cadaabkoo aliiman ee muuliman xanuujiya walaa yajiduuna mana helayaan lahum ay lianfusihim nafahooda u heli maayaan min duuni illaahi alla sokadii waliyaa mid arrinkooda maamula iyo walaa nasiira mid u hiiliyatoona marka sharafta ugu sarraysee addoon gaadha waa an yakuuna cabdan lilah lan yastankifa almasiixu an yakuuna cabdan lilah nebi moxamedna waa kii lahaa laa tudruunii kama adrat nasaara bna maryam inama ana cabdu faquluu cabdullaahi warasuuluh ha iigu talax tegina sida kiristanku ciisa bnu maryam ugu talax tegeen addoon allahnahee waxaad tidhaahdaan cabdullaahi warasuuluh waa addoonkii alleh iyo rasuulku rabbi soo diray intaasaa sharaf iyo cizi igu filan imaamu axmedna musnadka wuxuu kusoo saaray xadiidka anas uu warinaya sheikhulalbanina silsilada uu kusoo saaray inuu yihi nebigu ana muxamed ibnu cabdillaah cabdullaahi warasuuluh wallahi ma uxibu an tarfacuunii fowqa manzilati alatii anzalanii allahu caza wajal waxa uu ihi anigu waxaan ahay muxamed ibnu cabdillaahi muxamedow ina cabdillaahiya addoonkii alle iyo rasuulku rabbi soo diray baan ahay wallaahi ma jecli inaad iga sarraysiisaan booska iyo mansilada alla idhiga idejiyey wuxuu sidaa yidhi markii ninku yidhi yaa sayidanaa wabni sayidinaa wayaa khayranaa wabni khayrinaa talow xaalku siduu noqon lahaa hadduu maanta maqli lahaa kuwa odhanaya wa ina min juudika addunyaa wadarataha wa min culuumika cilma allawxi waalqalami markaa nebi moxamed yakfiika can kulli madxin madxu khaaliqihi waqra' birabbika mabda'a suurata alqalami ammaantu alla ammaanaa ku filan oo nebi moxamed kaagama baahno waxaad maanta u samaysee ilaahay tabaaraka wa tacaala halkuu dhigay haddaad doonto suuratulqalam iyo aayaadku ku ammaanay akhri halkuu alla dhigay wax ka qiimo badani ma jirto oo cubuudiyadu waa yacni maqaamka ugu sarreeye addoon gaadho an yakuuna cabdan lilaah oo nebi moxamed maqaamaadkii ugu sharafta badnaa markii la dheelmiye maqaamu lisraa'i walmicraaj subxaana aladii asraa bicabdihi addoon baa lagu tilmaamay qur-aanku markuu kusoo degaya tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi addoon baa lagu tilmaamay maqaamkii dacwada iyo cibaadada wa annahu lamaa qaama cabdullah addoon allah lagu tilmaamay markii maqaamu taxadi gaalada lagu carinayay bal qur-aan hadaad hadduu hadalkii nebi maxamed uu yahay idinkuna keena wain kuntum fii raybin mima nazalna calaa cabdina faatuu bisuurati min mili wadcuu shuhadaakum min duuni illah in kuntum saadiqiin fain lam tafcaluu walan tafcaluu markaa qof camal waayey unbaa been iyo shirki u dhoobdhooboo yidhaah waa nebi ammaan ilaah baa ammaanay halkuu ilaahay dhigaana ku filan waxba kaagama baahna rasuulkuna raacid buu kaaga baahan yahay ee ammaanku ma odhane isoo raac fattabicuunii yuxbibkum allah laa budda min almutaabaca itibaac baa lagaa rabaa waxba ammaan ha ku daalin adigu meel gaadhsiin maysa ilaahay baa kor qaaday oo nebiga ka dhigay khayru khalqi illaah ana sayidu waladi aadama walaa fakra allah waxau ihi yaa ayuha annaasu dadkiiow qad jaa'akum waxaa idin yimid burhaanun xujo oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waayo burhaan min acdami albaraahiin wa anzalnaa waxaan idinku soo dejinay ilaykum idinka xaggiina nuura iftiin waa qur'aanka waayo aayaad kalaa rabbi ku tilmaamay inuu qur'aanku nuur yahay wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina ma kunta tadri ma alkitaabu wala liimaan walakin jacalnaahu nuura nahdi bihi man nashaau min cibaadina nuur baa qur-aanka lagu tilmaamay waanzalnaa ilaykum nuura mubiina waa qur'aanka watabicuu nuura aladii unzila macah waa qur'aanka marka alqur'aanu yufasiru bacduhu bacda nuurkani waa qur'aanka allah waxau ihi yaa ayuha annaasu dadkiiow qad jaa'akum waxay idin yimid burhaanun xujo oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaaday waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waanzalnaa waxaanu idiin soo dejinay ilaykum idinka nuuraa iftiin iftiinkaasoo mubiinan ay bayinan cad waa qur'aanka faama aladiina haddaba kuwa aamanuu rumeeye billaahi alleh oo wactasamuu cuskaday bihi allah fasayudkhiluhum waxa uu gelin doonaa fii raxmati naxariis oo minhu ilaahay xaggiisa ka ahaatay iyo wa fadlin dheeraad iyo deeq alleh wayahdiihim waana hanuunin doonaa alleh ilayhi xaggiisa ayaa uu ku hanuunin doonaa siraatan jid jidka oo mustaqiima toosan wallahu aclam